somalilan waxaa weli ka socota dood iyo kala aragti duwanaanshaha ku saabsan furitaanka xisbiyada siyaasadeed dhowaan ayaa ay dowladdu sheegtay in dib loo furayo xisaabta haddaba qaar ka mid a siyaasiyiinta somalilan oo ay ka mid yihiin ismaaciil hure buuba iyo saleebaan ciise xagla toosiye ayaa sheegay in dastuurka somalilan uu dhigayo in tobankii sano mar la furo ururada siyaasadda dhinaca kalena guddoomiyaha xisbiga ocid faysal cali waraabe ayaa isna ka hadlay mowqifkiisa ku saabsan arrintan warkan waxaa hargeysa ka soo diray khadar maxamed cakulle siinta qaarkood baan kula kulmay magaalada hargeysa ragga waxaa ka mid a ismaaciil hure buuba waxaa ka mid a saleebaan ciise axmed xagle toosiye waxaa ka mid a mustafa cabdi ciise shiine maxamuud cali saleebaan ramaax rag badan oo kale oo cabdilaahi darawali ay ka mid yihiin iyaguna way muuqanaya laakiin ugu horrayn waxaan jecelayan ramaax ugu horraysiiyo maxay tahay aragtidaada ramaax ahaan la xidhiidha aragtidaydu waa furan yihiin ururadii waana nagaa isu diyaarinaynaa sidii aanu ururada tartankooda uga qayb qaadan lahay waa furan yihiin waa furan yihin bana saleebaan ciise axmed xagle toosiye sheed u aragtaa isla su-aasha aan weydiiyey ramaax xeerfordhiin iyo jawiga iminka ay somalilan ku jirto siyaasiya
waad mahadsan tahay khadar ma aha in aan ka hadlo aragtidayda laakiin waxaa muhiima in aynu dalkani dastuur buu leeyahay sharci sharciga ayaa wuxuu dhigayaa in la qabto tartanka ururada si ay u soo baxaan xisbiyo xisbiyadaasna u galaan garanaysaa doorasho madaxweyne toban sannadood baa la sugayey tobankii sannadood waxaa ku egtay sanadka labada kun iyo labiyo labaatanka bisha labiyo tobnaad bay laysamada ka dhacayaan xisbiyadii jiray sharciguna wuxuu dhigayaa lix bilood ka hor inay urura noqdaan ururada cusubna isdiiwaan geliyaan la tartamo marka ka hadli maayo aragtidayda waxaan raacayaa sharciga waxaanan jeclahay in la ilaaliyo sharciga ururaduna waa furan yihiin imanka marka la eego sharciga
mustafa cabdi ciise shiine adigana isla su-aashaasaan ku weydiinaya marka
iminka marka la eego sharciga jamhuuriyadda somalilan xeer fordhiin siduu sheegayo ururadii way hirgaleen wayna furan yihiin waxa keliya oo muranka maanta ka taagan waxaa weeye kooxo dana gaara kala leh oo qaarna diidayaan qaarna socodsiinayaan iminka golaha wakiilada arrinka horyaala waxaa weye arrin sharci ah oo xeer ah xeerkaasoo dhaqan galay ku dhaqan galay madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan agtiisa maadaama muddadii loogu talagalay aanu ku celin taasoo ahayd inuu guddoomiyaha golaha wakiiladu saxeexo oo qaato somalilan ururada ma jiro xeer wax u kordhin kara xisbiyada muddadooda muddada ugu dambaysa ay leeyihiin xisbiyada qaranka saddexda jirana waa ilaa iyo december laakiin xeerku wuxuu qorayaa halkan aan ku hayo xarafkiisa afraad wuxuu qorayaa lix bilood ka hor in la bilaabay furista ururada markaasoo iyagu noqonaya ururo liisan haysta oo keliya xisbiya liisan haysta marka ururada la furo waxaa guddida doorashooyinku ay cayimi karayaan muddo ka horeysa december oo ah waktiga ugu dambeeya liisanka haystaan taasoo la geli karo doorashada octobarba la qaaban karo doorashadii kala xulista ururada marka iyadoon la gaarin november doorashada madaxtooyada marka meesha waxa yaal waxaa weeye xeerkani waa dhaqangal wuxuuna ku dhaqan galay madaxweyne agtiisa waxaase maanta muuna ka taagay waa faafintii oo uu hortaagan yahay xisbiyada mucaadka hortaageen ugu dambayn inta siyaasiyiinta aan la kulmay rugcadda siyaasi ismaaciil hurre buuba ismaaciil adigana aan ku weydiiyey isla su-aashaas ragga kale aan weydiiyey muxuu yahay mowqifkaaga maaragta siyaasiga la xidhiidha xeerfoodhiin iyo dhaqdhaqaaqa siyaasiga iminka somalilan ka socda aragtidaydu waa aragtida uu hadilmiyay ambaba hadilmiyay qaanuunku wuxuu qabo law number fourteen wax hadilmiyey muxuu ahaa odhan kara ma jiro waa waa qaanuun jira oo hadilmi ay tahay in hadilmiyey siduu yahay loo dhaqangeliyo taasina waxay odhanaysaa sidii horeba loo sheegay axsaabta hadilmiyey muxuu ahaa iminka jirtaa intaanay dhammaan hadilmiyey muxuu ahaayeen hadilmiyey laysankoodii dhammaanaya bisha disembar lix bilood horteed waa in ururadii la furaa axsaabtaa jirtaana waxay iyaguna hadilmay ka mid noqonayaan ururada cusub kaase hadilmay ururadaas u tartami doonaan inay hadilmay muxuu ahaa saddexda ugu hadilmay muxuu ahaa codod badan inay hadilmay noqdaan axsaabtii cusbaa saddexda kolkaasay hadilmay dhici kartaa doorasho madaxweyne oo saddexda xisbi ay galaan inta ka horraysa maba dhici karto waxaan hubaa inay iyaguna taa og yihiin ay doonayaan un dadweynaha inay ku wareeriyaan wax aan sharciga wax sharciga khilaafsan sidaas aawadeed anu waxaan leeyahay sharciga urura xisbiyaasha iminka joogaa waxay u baahan yihiin inay ku soo noqdaan oy ku dhaqmaan oo dadweyne hadilmiye kolkay urur noqdaana inay la siman yihiin ururada la hadilmiye muxuu ahaa eh, is- la la rajisgareeye loo a- loo aqoonsado ururnimo haddii ay leeyihiin annakaa xisbiyaanu hayno waxaanu novembar baanu hadilmiye doorasho gelaynaa dee kolkaa ururay yihiin ururo kalena way soo baxeen gidigooda hadilmiye muxuu haddii urura loo furayo inay hadilmiye galaan en, ah, eh, doorashaha galaan dee waa loo ururado dhan waa loo furaya lakiinse wax u gaar hadilmiye muxuu ahaa eh, saddexdan xisbi u gaar noqonaya ma noqonayso sidaas aawadeed aniga waxay ila tahay masaajidka hadilmiye muxuu ahaa rifyadaha ka dambe aragtidooda ka hadlay siyaasiyiin een madax bannaan oon iyagu uu rao iyo xisbiya toon ahayn een ragga waxaa ka mid a rag siyaasiyiina een waxay laakiin tilmaamayaan in saddexda xisbi ay hortaagan yihiin sharciga xeer foodhiin oo urradii inay furan yihiin sheegaya een muxuu ahaye een aragtidaa siyaasiyiinta een faysal cali waraabe sidoo hortaan xisbi ahaan idinku u cidahaan waxaan ku leeyahay horta dadkaas waa spoilers gabadha waxba bay kharibayaan dalkana ka nixi maayaan saddex xusi ma diidane wuu mudaysan yahay waxa weeye muddadaasi waa december ururada marka la furayo foodhiinka weli oo qoryaay ha sugeen waktigooda marka waxay isla- isla hayaan ha ha yimaadeen laakiin aniga waxaan leenahay sababta loo soo dedejinayo oo loo soo hor- loo ka soo hormarinayo labadii distooriga ahaa tii guurta oo iyana december ah iyo tii madaxweynaha oo november ah waxaa looga soo horeysiinayo oo loo keenayo ti ururada sababta hala sheego ee distoorkii aan loo ixtiraameyn oo mashruuc weli xeer ma aha waa mashruuc mar hadda la soo celiyey weli waa mashruuc xeer ee maha xeer marka madaxweynuhu saxeexo ee faafiyo ayuu dhaqan kalaa hadda baarlamaanka gacanta ku haya marka raggan waa dad ay wato uun ee waxa wada uun himadoodii iyo hankoodii baa ka qarinaya xuquuqda xaqa iyo consequence ka dhex dhalanaya ayay ka qarinayaan aniga waxaan leenahay ka jooga suga waktiga ee lama diidan saddex cusbiye horena waa u tartamteene qaarkoodi iyagoo lix bilood buu xeerku qorayaa ka hor oo Eh, juun eh.
oo juun ku beegan war heer heer war heer maya waxaan ku heer maya la- foodhiinka ay malmaluuqeen kiisii hore foodhiinka horaa loo daayo maxaa loo soo horumarinaya maxaa di- toban sanana siiyo tobankayga disembar way naga dhamaanaysaaye tobankayga sanoo dhamaysano markaa baaraha la furo markaa ku cusbaa haddii juun lasii bilaabo maxaa ku jiran gudoomiye daalma soomaaliya dowlad xeerku lix bilood ka hor buu leeyahay.
Aadan dhexin- kan cusub baa leh waa kan cusub ee- ee ee mashruuca ah Ee, ah, meesha shahaadadii baa taala tobankii samar hala fulaayo tobankii hala gaadho waxa weeye marka naga dhacaya bahalkeegu waa december markaas la furaya aad baad mahadsantay gudoomiye faysal